anigana waxaan umahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha gudaha wasiir ku-xigeenka maamulka ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo shaqaalaha wasaaradda arrimaha gudaha iyo dhammaan lataliyaasha wasaaradda arrimaha gudaha inta badan aan wada shaqaynaynay marka xiga waxaan jeclahay inaan halkan saddex qodob oo kooban aan ka idhaahdo mid waxa weeye tilmaamaan siinaayo wasiir ku-xigeenkan cusub midna waa kelmad aan jecelahay inaan uga yar xog warramo structureka guud wasaaradda arrimaha gudaha iyo qodobka saddexaad oo aan jecelahay inaan in yar kelmad ka idhaahdo asbaabta aan uga tegay xilka haddaan ku horeeyo wasaaradda arrimaha gudaha waxay ka kooban tahay waa lix waaxood waaxda maamulka iyo lacagta waaxda qorsheynta waaxda horumarinta degmooyinka waaxda arrimaha bulshada waaxda gobollada iyo siyaasadda iyo waaxda amniga ama internal security-ga markaa waxaan jeclahay inaan guddoomiyaha guddoomiyihii hore ahna wasiir ku-xigeenka cusub ee wasaaradda arrimaha gudaha aanoo sheego lixdaa waaxood waxaad maamushaa oo ku hoos imanaya wasaarad ahaan waaxda gobollada iyo siyaasadda iyo waaxda internal security-ga afarta waxooda kale waxaa jira wasiir ku-xigeenka maamulka oo isagu u xil saaran hawsha ilaalinteeda taasi waxa weeyaan waa structure kuuri wasaaradda arrimaha gudaha waxaan kaloon jecelahay inaan aan qodob labaad aan idhaahdo kolle wasaaraddani waa wasaarad ballaadhan marka laga tago qarankan dhan waxaa ku hoos imanaya dhammaan idinku hoos imanaya waa gobolladii degmooyinka saddexda ciidan qaran waxaa jira ciidanka booliska laanta immigrationka iyo hay-adda iyo hay-adda maamul hay-adda minasaarka qaranka oo dhammaantood iyoiyo iyo qeybta sectionka ciidamada badda dhammaan waxay hoos yimaada wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan odhan karnaa wasaarad culeyskegala weeyaan wasaarad ka ballaadhan weeyaan gobol wasaarad ka ballaadhan weeyaan xoghaye marka waxaan jecelahay aan ku dardaarayaa maamulka cusub inuu guntiga dhiisha iskaga dhigo howl ballaadhan baa u taalla xafiiskan imika joognaana runtii marka laga hadlayo qaranka ama qaramada caalamka jira waa xafiisyada ugu muhiimsan sababtoo amnigu waa nolosha aasaaskeedii amni haddaanu jirin jiri mayso nabadgelyo nabadgelyo haddaana jirinna horumar jiri maayo horumar haddaana jirinna wada noolaashay jiri maayo si aawadeed waxaan jecelahay tolle culeys badan baa ku fuuli doona oo xagga shaqada ah waxaa jiraya xidhiirkan wuxuu la yeelan doonaa dhammaan hay-adaha caalamiga xidhiir buu la leeyahay xafiis ku kooban un maaha wasaaradda arrimaha gudaha marka waxaan jecelahay haddoo alla ka dhigo inaad maskaxda intaa ku hayso waawanadeeda guud midna waxaan jecelahay ma jecli inaan ku noqdo qof kastaaba xilka wakti unbuu haynayaa adduunyadan waxaan dhammaanin ma jiro waxaan rajeynayaa waktigayga wakti fiican baan soo qaatay hore waan ugu mahadnaqay madaxweynaha mar labaad waxaan jeclahay inaan mar labaadna u mahadnaqo sababtoo ah anigoo daayar ayuu fiilkan siyaasaddii soo dhexgeliyey waxaana rajeynaya insha allah haddoo alla ka dhigo mustaqbalkayga inaan ku dhammaysan doono siyaasadda xisbigana waan kasii mid ahaan doona haddoo alla ka dhigo dowladdana waan ka mid ahaan doona tan joogta ama ta soo nocota mida doona ha noqotee waan ka mid ahaan doona insha allah haddoo alla ka dhigo taasi waa taa waxaan jecelahay un inaan hal qodob aan halkan aan ka jeediyo horta waxaynu waxaa jira sababahaan uga tegay waxaa ka mid ahaa sabab aan xililkayga gudan kari waayo may jirin laakiin waxaa jiray khilaaf ka yimid xagga golaha dhexe xisbiga kulmiye ayaa sabab ahaa inaan xilka ka tago iminkana waxaan dareemayaa ilaa yomina haada inuu arkaasi taagan yahay dalkani haddii la doonayo inuu political stable noqdo waxaa loo baahayay si dadku inay si xooraa isku doortaan si xorana ay isku maamulaan haddaynaan maanta taa laga waantoobin waxaan aaminsanay waxaan nahay qabiilo isku tegey haddaan nin kastaba lagu ixtiraami waayo shaqadiisa iyo reerkiisa waxay noqonaysaa inay hadhow toole dalla kala furfurmo sida basasha marka waxaan halkan uga soo jeedinayaa xukuumaddan ka tirsanaa in la dhowro xuquuqda muwaadinka iyo muwaadinka xurmada leh ee xisbiga usoo halgamay ee mudan inaan laga door bidin maanta nin shilimaan la siisan karo marka waxaan jecelahay si aynu hadhow tolo mustaqbalkeena yeris an yeris labada boqol ee sannadood aynu u helno nidaam cad oo transparency ah oo qof kastaaba xog iyo xuquuq leeyahay oo aanay naga noqon sida wadamada africa oo kale ku dhacda in qof la iibsan karo un golaa dhexe la keensado ana waxaan ku talinayaa in qodobkaas ay dawladdu ka wantuudo haddii ka wantuubi weydana waxaan rajaynayaa inay cawaaqib xumo intan ku koobnaanaysa maaha inay ka ballaaran doonto mustaqbalka marka waxaan jecelahay qodobka inay dawladdu faraha ka qaado waanad mahadsantihiin waxaana jecelahay imika inaan wasiirka kusoo wareejiyo fail kii aan xilka ku hayay oo laigu wareejiyey siddeeddii bishii afaraad labadii kun iyo labayo tobankii wasiir kusoo dhowow